guddiga joogtadahay aqalka sare waxa uu go'aamiyey kulankiisii maanta tobanka sebtembar labada kun iyo sideed iyo tobanka in dib loo dhigay furitaankii kala fadhiga afraad ee aqalka sare sababa amni iyo kuwo farsamo awgeed waxa uuna guddiga dib kasoo sheegi doonaa wakhtiga uu furmayo kala fadhiga afraad ee aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya saddex guddiga joogtada ah ee aqalka sare waxa uu walaac ka muujinayaa xaaladaha murugsan ee siyaasadeed amni midda nidaamka federaalka ah oo sii xumaanaya sii xumaanaysa sii xumaanaysa sidaas darteed waxa uu guddiga joogtada ee aqalka sare go-aamiyey in aqalka sare qaadi doono tallaabooyin iyo dadaalo dadaallo xaldoon ah kuwaas oo aqalka u marayo mataladiisa dastuuriga ah aadayaa mahadsantiin